halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aannu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dot o r g
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda maanta oo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha toddobaad ee labada kun iyo sagaaliyo tobanka qodobada aad idaacadda maanta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah afartan iyo shan qof oo danyar ah oo deymo ay qaateen ku abuurtay ganacsiyo ay noloshooda ku maareeyaan magaalada jegjiga boqol iyo lixdan iyo sideed qoys oo ku barakacay caloolo kadib fatahaad ay baddu ay samaysay waxaad kaloo idaacadda maanta ku maqli doontaan barnaamijka dhakhtarka raadiyaha xubinta qiimaha xoolaha iyo barnaamijka dalandool oo ku saabsan iskudhacyo dhexmaray ciidanka magaalada boosaaso iyo koox muqallasiina oo waday tahriibayaal balse marka hore dhegaystayaal kusoo dhowaada warka arrimaha biniaadantinimada uu inoo aqhriyo waryaheenna muxiidiin axmed rooble
dad ka badan siddeetan qof oo tahriibayay ayaa laga cabsi qabaa inay ku harraqmeen doon ku qallabintay xeebta tunisiya laba ka mid ah afar qof oo la soo badbaadiyey ayaa sheegay in doontu ay qallabintay habeenkii arbacada ahaa mid ka mid a dadka ay kalluumaysatadu soo badbaadiyeen ayaa ku geeriyooday isbitaalka dhanka kale hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee u n h c r ayaa sheegaysa in labaatan iyo sagaal qof oo qaxooti eehi ay ka soo rartay xarun dadka lagu xiro oo ku taalay caasimadda libiya ee tripoli meel u jirta sagaashan kilomitir dhanka koofureed xaaladda nololeed ee xaruntaasi ayaa aad u liidatay maxaabiistana waxay halis ugu jireen inay ku waxyeeloobaan dagaalada u dhexeeya dhinacyada hubaysan ee libiya dadka halka ku xidhnaa ayaa u badnaa soomaali iyo eritareyaan iyagoo aan xabsiga ku heli jirin cunto iyo daryeel caafimaad oo ku filan dowladda maraykanka ayaa shalay masaafurisay toddoba-iyo soddon qof oo u dhashay dalka kambodiya soddon iyo laba qof oo ka mida dadkaasi waxa ay ahaayeen qaxooti ka soo qaxay dalkaasi intii uu socday xasuuqii khamhiir rugo la yidhaahdo ee sannadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo toddobadii iyo dagaalkii xigay dad ka badan laba milyan oo qof ayaa lagu dilay xasuuqa ah oo socday intii u dhexaysay kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii ilaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii kumanaan qaxooti ah oo ka baxsaday kambodiya ayaa xilligaa magangelyo u doontay maraykanka dadka la masaafuriyey waxaa ka mid ah kuwo aan waxba ka aqoonin kambodiya oo noloshooda intii ugu badneed ku noolaa maraykanka ciraaqna dad ka badan saddex boqol oo kun oo qoys oo ka barakacay moosul ayaa hoyla-aani haysataa dadka oo guryahooda ka maqan laba dadka ayaa guryahooda ka maqan muddo laba sano ah deegaanka waxaa laga eriyey kooxda daacish laakiin dadku weli ma awoodaan inay dib ugu noqdaan magaaladu aad ayay u burburtay oo dagaalada ka dhacay muusul ayaa lagu waxyeeleeyey boqol soddon iyo siddeed kun oo guri dadkuna ma haystaan dhaqaale ay dib ugu dhistaan guryahoodii taa ayaana ku qasbaysa inay weli dibadda ku noolaadaan warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyaha arrimaha bini'aadinimada ee ergo intaa ayuu inugu egyahay warkan iyo warbixinnada kale ee idaacaddeenana ciddii ay dhaafto waxay dib uga heli karaysaa bogga aynu internetka ku leenahay ee radio ergo dot o r g markanna aan dib idinkuga celiyo cabdifitaax mukhtaar iyo qaybihii kale ee idaacaddeenna
aad ayuu u mahadsan yahay muxiidiin axmed rooble halkaad weli nagala socotaan dhegaystayaal waa raadiyo ergo haatanna afartan iyo shan qof oo danyar ah oo ku nool magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa deymo ay qaateen ku abuurtay ganacsiyo noloshooda ay ku maareeyaan lacagaha waxa ay ka qaateen bangi la yidhaahdo rais oo ganacsato soomaaliyeed leedahay warbixintan waxaa inoo diyaariyey oo inoo soo jeedinaya maxamed xasan fuusye jaamaca haybe waa hooyo siddeed iyo soddon jir ah waxay haysataa lix carruur ah oo agoon ah oo ay dhashay waxay ku nooshahay magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida itoobiya waxay haysataa dukaan lagu iibiyo kabaha ragga oo ay ka keento magaalada adis ababa waxay ganacsigan bilowday bishii febraayo ee sannadkii labadii kun iyo siddeed iyo tobanka markii ay lacag dayna oo laba iyo toban kun iyo lix boqol oo bir ah una dhiganta afar boqol iyo konton dollar ay ka daynsatay bangi ganacsato soomaaliyeed ay leeyihiin oo ku yaalla magaalada jigjiga maye lacagtaa dayn baan u qaatay inaan iska soo xareeyo damiinkeen baa laygu yidhi waan keenay dayn baan u qaatay laakiin maalintaan qaatay aad bay iga jajabnada aniga deeqiigama i duwanayn foosiye ayaa sheegtay in nolosheedu ahayd mid hoosaysa oo aysan heli karin waxa ay qoyskoodu cunaan haatanse haddase fursadda ganacsi ee ay samaysatay ay nolosheeda wax badan ka beddeshay alxamdulilahi de waa igamada qasnaba laakiin rajo ka weyn haddaynan guryihii gurya dhisto aan heerkeenaan ilaahay ka rajaynaya hadde waddankaygo nabadana way fogaan bishii hal qol baan ku jiraa waxaan bixiyaa kun riyaal oo lacagta etoobiya ah foosiye hadda waxay haysataa dhaqaale ay ku sheegtay inuu yahay boqol kun oo bir oo u dhiganta saddex kun iyo toddoba boqol oo dollar oo aan wax dayna lagu lahayn sidoo kale waxay ka heshaa ganacsigan biilka qoyskeeda intaysan ganacsigan bilaabin waxay ku lahayd magaalada jigjiga guri waxayse iibisay sannadkii labadii kun iyo toddoba iyo tobanka markii laba wiil oo ay dhashay ay ka tahriibeen magafana uu ka qabsaday waddanka liibiya halkaas oo ay weli ku sugan yihiin sidoo kale odaygeedii wuxuu ku dhintay shil gaari sannadkii labadii kun iyo shan iyo tobanka waxayna ka mid noqotay afartan iyo shan qof oo danyar ah oo lacaga dayna ka helay bangiga rays oo ah bangi si gaara loo leeyahay kaasoo dayma siiya dadka danyarta ah adigu lacagtii hal sanaan ku qaatay bishii inaan bixiyo kun riyaal iyo afar iyo afar riyaal kabacdi lix bilood baan lacagtii ku gebagabeeyey mar labaad baan qaatay maxamed amiin shariif axmed waa guddoomiyaha baanka rays qaybtiisa dowlad deegaanka soomaalida itoobiya wuxuu sheegay in bishii janaayo ee sannadkii hore bangigan faraciisa jigjiga la furay islamarkaasna ay bilaabeen inay daymo siiyaan dadka danyarta ah isagoo ka hadlaya bal qorshahooda ay uga gol leeyihiin ujeedkan ayaa wuxuu sheegay niyo kolkaan rabnay baahida loo qabo dadka danyartaha community service ujeedada ugu weyn in dadka maarata danyarta lasoo kiciyo habnololooskooda habdhaqankooda iyo habnololooskooda laga bedelo marka lasoo gacan qabto niyo iyaga imaadasna soo approach gareeya marka dalka xeeroosaad baan leenahay xeerhoosaadkaasaan siinaa proposalkooda kusoo qortaan markay kusoo qortaan ay soo gudgusaan hadday meesha ma bilowba mise waa meel hore sii socon jirtay shaqadiisii hore maxaa feli gareeyey maxaa waday niyo kolkaan rabnay baahida loo qabo dadka danyartaha community service ujeedada ugu weyn in dadka maarata danyarta lasoo kiciyo habnololooskooda habdhaqankooda iyo habnololooskooda laga bedelo marka lasoo gacan qabto niyo iyaga imaadasna soo approach gareeya marka dalka xeerhoosaad baan leenahay xeerhoosaadkaasaan siinaa proposalkooda kusoo qortaan markay kusoo qortaan ay soo gudgusaan hadday meesha ma bilowba mise waa meel hore sii socon jirtay shaqadiisii hore maxaa feli gareeyey maxaa waday dadka ay daymaha siiyeen muddadan soddon iyo shan ka mid ahi waa haween iyadoo laba qof oo keliyihii aysan weli soo celin dayntii intii kalese muddooyinkii loo qabtay ay ku soo bixiyeen
de alternative aa jirta dad damiina damiirulmaalaa jira oo maarata ku korada meel oo maarata ay xiriirkooda ka dhexeeya u u saxeexo marka de abroojo badan baan ayaan qaadaynaa alka waas waxaan isaga bixdaan dhahaynaa wixii kale damiintay xujadiisi waan haynaa wax walba waan ka haynaa marka waa la xaliya inta badan deegaanka jigjiga waxaa horey uga jiray hannaan la yidhaahdo microfinansi oo ujeedkiisu ahaa yaraynta saboolnimada kaasoo dowladda etoobiya ay dabada ka riixaysay deegaankana kuma badnayn bangiyada gaarka loo leeyahay fardowse cabdi waa afartan iyo laba jir waxay ahayd hooyo guri joog ah waxay iyana qaadatay labaatan kun oo bir lacag ah bishii abriil ee sannadkan hadda waxay iibisaa dhar ay ka keento xuduudka togwa jaale ee soomaaliya iyo etoobiya u dhexeeya maygaan istahaystay sidii baan ku tegey gabdhaha ii sheegay adugu sida haddaan ku baxayna waa la iqaabilay alxamdulilah waan ku guulaystay dee qof inta kala qaaday oo hadda ganacsiga la joogsatay baan ahay maasha allah meel fiican baan hadda higsanayaa waa markii hore waxaan ku bilaabay elsidaan tegay labaatanka gushiid baan kusoo gatay halkaasaan fadhiistay labaatankii wallahi waan ku faaida carruurta waan ku biishaa labaatankii faa'iidaan ka helay inka badanna way ii saaran tahay alxamdulilah nimco ilaahay baan qabaa fardowse waxay haysataa toddoba carruura odaygeedu wax shaqa ama hayo wuxuuna hadda kala shaqeeyaa goobta ay furatay waxay sheegtay inay deyntii hal mar wada bixin karto laakiin sida loo qorsheeyey ay doonayso inay bil kasta bixiso maamulka baanka ayaa sheegay in labada qof ee deymaha bixin waayey ay xalliyeen arrintooda dadkii damiintay haddana aysan dhib ku qabin qorshahooduna yahay sannadkan soo socda in konton qof oo kale oo danyar ah ay lacago ay ku ganacsadaan ay deymiyaan aad ayuu u mahadsan yahay maxamed xasan halka aad weli nagala socotaanna dhegaystayaal waa raadiyaha arrimaha biniaadantinimada ee ergo
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
qaybihii hore ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa haatanna kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha laascaanood waxaa inooga soo jeedinaya wariyaha ergo faarax dubad
xubinta qiimaha xoolaha waxaan maanta ku soo qaadanaynaa suuqyada xoolaha geela iyo adhiga lagu kala iibiyo ee ku yaalla magaalada tanlaas caanood ee xarunta gobolka sool halkaas waan maanta tegey waxaa ka jira dhaqdhaqaaq ganacsi oo aad u ballaadhan oo xoolahaasi lagu kala iibsanayo sayladahaasi la keenayo xoolaha u badan ee la keenayo ayaa ah geel iyo adhi kuwaasoo u badan kuwa qalliinka ah walow ay jiraan xoolo dhaqaala oo la keenayo sayladahaasi oo lagu kala iibsanayo awrta waaweynee qalliinka oo ah kuwa ugu qaalisan ee saylada geela ee laascanood la keeno ayaa maanta lagu kala iibsanayay muunadda koowaad awrta waaweyn qiimo gaadhaya toddoba iyo labaatan milyan oo shilin soomaali ah halka muunadda labaadna lagu kala iibsanayey afar iyo labaatan milyan oo shilin soomaali ah awrtaasi waaweyn oo ah kuwa ugu qaalisan ayaa muunadooda saddexaad lagu kala iibsanayaa maanta saylada geela ee magaalada laascanood qiimo gaadhaya saddex iyo labaatan milyan oo shilin soomaaliya sida uu raadiyaha bilaadanimada ergow sheegay axmed maxamed warsame oo ka mida dilaalinta saylada geela ee magaalada laascaanood kaasoo muddo ka badan shan iyo soddon sano ka shaqaynayey sayladaasi waa ilaa labiyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan waa hal iyo lafteed shilin soomaaliya waa ilaa sagaal iyo toban ilaa toddobiyo toban ilaa siddeed iyo toban ugu hoosayn hasha hilibka lehi waa siddeed iyo toban baa ugu hooseeya awrka yeere saddex jirka ah ee haddar iminka halkaa fadhiya shan jirku qiimuu marayaa lix jirku qiimuu marayaa toddoba jirku qiimuu marayaa afar jirku qiimuu marayaa saddex jirku qiimuu marayaa adigu marba sidii sayladu tahay toddobiyo toban lix iyo toban cadaadeeya siddeed iyo toban waxaasay kugula macaamilayaan oo hadeerba wakaalkaa fadhiya waa shan iyo toban ilmaha wadata ee ibadaayihii waa lacag marna lacag bay kaa siisanayaan uwa markay dadkuu baahan yahay waan garta hashaasoo kale imisay maraysaa dhashay oo kale dee qaar baanu kun siinaa kun doolar qaar waxaanu siinaa kun iyo boqol hal walibaba qiimaheeda si ay u kala qurux badan yihiin iyo si ay u kala daa'yar yihiin hasha caanaha iyo naasaheeda loo bogay ee ama laba dhalka ama marcuradka ee ibadayaha ah dad baa kun iyo laba boqoloo doolar siista asha kale waa kun iyo waa kun iyo sagaal boqol iyo sagaal boqol iyo konton waa wax walbaale waa nin iyo baahidii sidoo kale waxaan tegey saylada adhiga ee magaalada laascaanood halkaasaan kula kulmay ila jaamac warsame oo ka mida dilaalinta saylada adhiga ee magaalada laascaanood waxa uu ii sheegay inaysan jirin wax isbeddela oo ku yimi qiimaha lagu kala iibsado adhiga waxaana uu tilmaamay in adhi badani uu saylada imaanayo marka loo eego toddobaadadii hore taasoo uu sababeeyey in dad badan oo xoolodhaqata ah ay gobolka dib ugu soo laabteen la qalayo neefka ugu sarreeya wuxuu ahaa laa malyan shan boqol neefka labaadna waa malyan siddeed boqol ilaa malyan iyo lix boqol meelaha w neefkaneefka lambar wankiina waa laba malyan iyo shan boqol muunada saddexaad waa malyan siddeed boqol iibka sayladu waa hilible wax kale oo dhex yaallaa ma jiraan de islaamaha ariga qalayuunbaa unbaa dadka waxu faa'iideeya wax kaleoo aanu aragnay oo faa'ideyn ma jirto ama baamishtarka la noqoto ama iibka la noqoto hodheeladu geel bay qalaan ee ariga ma qalaan iibka arigu waa caadi adigu yani wuu socdaa hadeer arigu wuu socdaa si isbedela ma jiraan hoosu dhac iyo sare u kac haado way isbedel kaliisha arigu wuxuu ahaa boqol dollar buu galay haddeerna wuxuu marayaa laba milyan iyo shan boqol ugu sarrayn intaa ayaan ku soo afmeeraynaa xubintii qiimaha xoolaha oo aan maanta ku eegaynay seeladaha lagu kala iibsado oo xoolaha nool geela iyo adhiga waxaana xubintan qiimaha xoolaha idinla socodsiinayey anigoo ah faarax dubad
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
dumanku waa wax wasaqa la xiriira wasaq caloosha tagtay macnaha oronku maxaa la dhahaya iya ayaa la yiraahdaa oo maaragtay waa caloosha wax gelaayo wasaqa sida saxarada oo kale in maaragtay ay soo gaarto biyihii si dadban ay kusoo gaarto cuntadii sidaas oo kale wasaqda daqsiga oo kale uu keenayo cuntadii oo dabool la-aan ah waxaas oo dhan macnaha wax wasaqaysan oo qofka cabay amase uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacnaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacnaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in iyadana gacnaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkaan saabuun haysanina inuu maaragta dambas ku dhaqdo oo uu gacnaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahaa maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha duqsiga ku badan oo kale duqsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awoodanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kulley roobkaas iyo maaragta waxyaabahaas badan oo khiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxaa iska nadiifiyaan oo carruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saas oo kaleeto nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinaya dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka way iska yaraanaya ama maba jiraba
deegaan xeebeedka caluula shalay iyo daraad waxaa ku soo fatahay badda oo dhibaato weyn u geysatay qoysaska ku nool caluula waxay fatahaadda badda geysatay khasaare ilaa iyo boqol iyo lixdan guri ah inay burburisay halka uu barakiciyey boqol iyo lixdan iyo siddeed qoys guddoomiyaha caluula cabdulaahi ciise saalax ayaan weydiiyey heerka khasaaraha uu gaarsiisan yahay iyo xaalka hadda sida uu yahay waa musiibo dabiici ah taas oo ah gacan biyood badda ka soo baxayey oo magaalada garab marayey ayaa wuxuu ka bayray halkii uu marayey waxaan gacan biyoodkan qooriga loo yaqaan dabadeedna wuxuu u leexday xaggaa iyo magaalada wuxuu sababay markaa inuu dumiyo xaafado iska dhan inuu baabi'iyo arrintaanu muddada hadda u dambeysay way sii kordhaysay hadda maanta iyo shalay iyo usbuucana hadda ayuu ugu daraa xaafado cusub ayuu ilaa shalay haddana dumiyey oo uu baabi'iyey dadku waxay isku dayayeen iyagoo gawaari ku daabulaya dhagax inay waxa weeye dhigaan xagga xeebta ay guryihii ka xijiyaan arrintaana kolley wax miro dhala oo ay ilaa hadda keentay ma aysan jirin markaan horta soo ururiyo dhibku waa dhib caynkaa u dhacay ma garan khasaaraha iga warbixi walaalow ilaa boqol iyo lixdan ayuu saameeyey hadda saameyntu maraysaa guryihii markii shalay iyo maanta laisku daro
ha marka lagu daro maanta guryaha dumaya marka hadda ku daro boqol lixdan iyo iyo dhowr guri bay guryuhu marayaan muddadii hadda hawshanu ay dhacaysay inta uu saameeyey oo uu baabi'iyey marka aan arrintan yara faahfaahiyana waa laba dhibaato oo wada socdo weeyaan markaan ka warramo gacankan magaalada garab maraa waa gacan biyood aada u weyn oo waxa weeye ilaa sagaal kilomitr uu dheerarkiisu yahay qoorigii wuu xirmayaa oo qoorigii maadaama uu ka bayray dariiqii uu waagi hore mari jiray ciid badanna ay kortay oo isbeddel xagga cimilada iyo deegaanka ay jirto xaggaa dhib weyn ayaa ka dhacay dhinaca labaad wuxuu saameeyey bulshadii oo wuxuu dumiyey magaaladii iyo guryihii guryihii weliba haddana taariikhiga ahaa ee magaalada caluula caluula marka la yidhahdo lagu xasuusan jiray buu baabiinayaa oo qaarkeed dumiyeyba marka dhibkanu waa dhib labada dhinacba ka dhacaya kolley hadda waxa weeye madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi deni wuxuu magacaabay guddi wasiiraa tiam khabiiraabaa kolley loo diray oo maanta ayay aan ka sugaynaa inay waxa weeye nasoo gaarto jawaabtii iyo inay inay gudbin doonaan baan baanu filaynaa insha allahu tacaala qiimeyntii soo sameeyeen ilaa ilaa intee qoys baa ku barakacday guryihii ay ka barakicisay badda dadka maanta iyo shalay walaalow dhowr iyo toban bay hadda maraysaa intaa hadda ay saamaysay ilaa shalay iyo maanta qoysaska guud waa wax haddaan wax laga qaban sii fidaya weeye oo magaaladii aluula saddex meelood meel ayay ayay dhowaan la filayaa inay baabi'in doonto
waxaan rabaa inaan ku weydiiyo guud ahaan qoysaska ku barakacay fatahaadda waa imisa walaalow muddadii hadda ay socotay oo dhan xogta laga diyaarinayay qoraalkaanu ka sameynaynay ka degma ahaan boqol lixdan iyo afar ayay marayaan hadda boqol boqol iyo lixdan iyo afar qoys ayay barakicisay
ayay saamaysay ha waan gartay dadka deegaanka waxay sheegayaan inay ka fogaanayaan dhulkii badda u dhawaay oo dhan iyagoo wixii agab ah mataqaanaa qaab noocea ayay uga fogaanayaan walaalow waxa weeye horta dadkan waxay ku dhex barakaceen dibudejin uma samayn waxay ku dhex barakaceen un dadkii kale oo guryahoodiiba ay dursaar ku yihiin waxa weeye qof walba dee gurigiisa uu ka dumo waa waa qaabkaas ay usaameynaysaa waxa weeye meel gaara iyo iyo iyo iyo xarun gaarana ma ay jirto arrintan wacyigelintan hadda way socotaayo in bulshadii bal lagu wacyigeliyo inay xeebaha ka fogaadaan khaladaadka yimaadaana waa kamid oo inay dadku doonanayaan oo xeebtii maadaama kalluumaysigii iyo iyo iyo xeebta dhadhaqaaq fiican ay leedahay in aada loogu dhowaanayo xiliyada qaarkoodna waa arrin jirta wey marka yaa wacyigelinta samaynayo walaalow ka deegaan ahaan annagoo dee bulshadii matalayna dowladda hoose ah inaanu wacyigelin samayno ilaa heer gobol wacyigelin ayaa jirta cuqaashii iyo nabadoonadii laftooda ayaa wada taas horta waa dhinaca tan kale waxaan rabaa fursad inaa uga faa'iidaysto xaabo oo afartan kilomitr callo u jirta oo sidaas oo kale iyana qoorile ayay arrintan oo kale arrin lamida ku socotaa oo qoorigaas oo doonyo waaweyn waagii hore ay geli jireen ayaa hadda gaadiidkii yaryaraa uu maalmahan geli kari waayey iyaduna xagga magaalada ayaad moodaa marka inay saameyn ku samaysay
wacyigelinta aad dadka u sameynaysaan waa wacyigelin nooce ah walaal dadka wacyigelintan aan u samaynayno waa dadka u dhowaanaya dhulka xeebaha ah waxa weeye tusaale ahaan qofku markuu guri ka samaysanayo meel xeebta u dhow de waa guriga ugu horeeya oo baddu ay saameynayso ayuu noqonaya marka dad bulsho u dhowaaday ayaa jira xaggaa badda aada ugu dhowaaday dadkaasaanu marka ku wacyigelinaa inay ka durkaan oo ka fogaadaan goobaha ay khatartu ka iman karto markii laga soo tagay goobaha ay khatarta ka imaan karta keliya inaa u sheegtaan maxaa kaloo usii sheegtaan oo dheeri ah walaalow dadkan waxa weeye xeebaha degaya annagu waxa keliya aanu ku wacyigelinno oo ugu qaalisan oo ugu weyn waxa weeye qofku dadka qeyba hadda waxay ka samaysanayaan ganacsi oo kale la tegaya waxa weeye ganacsigu wuxuu dhalayaa waagi dambe qofka inuu dee aagii dego oo u xarun iyo wax ka samaysto marka hadda arrimahaas waaba laga soo gudbay oo dee waxa weeye waxaan hadda aanu tilmaamayno waa guryihii caadiga ah iyo magaaladii ayay ayay bar cuntay marka dadkaasu hadda wacyigelin keliya ma waxay u baahan yihiin waa inay helaan waxqabad weeyaan inay helaan iyo iyo isbarbartaag ma garat
ma jeceshahay inaad wax cusub ka ogaato ama aad ka barato arrimaha tiknolojiyadda waxaan diyaar kuula nahay inaan ka jawaabno su'aalaha aad qabto ee la xidhiidha internetka bogagga ay bulshadu ku xidhiirto websaydyada taleefannada taabashada shaashadda ku shaqeeya kombyuutarada aaladaha casriga ah iyo wax kasta oo tiknolojiyada la xidhiidha waxaan bilownay barnaamij cusub oo tiknolojiyada aan ku falanqayn doonno kaas oo aad dhegaysan doonto sebti kasta isagoo ku celis ahna talaado kasta su-aashaada noogu soo dir nambarka farriinta gaaban ee laba kun iyo labaiyo toban
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha raadiyo ergo faarax dubad halka aad weli nagala socotaanna waa raadiyo ergo dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada qaar ka mid a codadka dhegaystayaasha ay noo soo duubeen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa rabbi xasan cabdi ku nool deegaanka garisbaalley gaar ahaan tabelaa sheekh ibraahim waa barakacyaal ku sugan asalkoodina kasoo jeeda dalka etoobiya ahna qoomiyadda oromada walaal waxaan jeclaan lahaa barnaamijyadiina inaad anagana kaalin buuxda aa nagala qayb qaataan cabashooyinka aan qabna inaa noo gudbisaan adduun weynaha saasaan jeclaan lahaa mahadsanidin raadio ergo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa rabbi xasan cabdi ku nool deegaanka garisbaalley gaar ahaan tabelaa sheekh ibraahim waa barakacyaal ku sugan asalkoodina kasoo jeeda dalka etoobiya ahna qoomiyadda oromada walaal waxaan jeclaan lahaa barnaamijyadiina inaad anagana kaalin buuxda aa nagala qayb qaataan cabashooyinka aan qabna inaa noo gudbisaan adduun weynaha saasaan jeclaan lahaa mahadsanidin raadio ergo
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
aada ayuu u mahadsan yahay guddoomiyaha calowla cabdulaahi ciise saalax oo qadka telefoonka iigu warramayey halkaad nagala socotaan waa ergo haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha waxaa gaalkacyo nooga soo jeedinaya wariyaha ergo jibriil cusmaan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug barnaamijka waxaa marti ugu ah cabdiyare salaad cali oo ku takhasusay cudurada guud iyo qallimada waxna uu ka howlgalaa oo uu fadhiistaa ribaad hosbital iyo daryeel hosbital doctore dhegaystayaasha radio ergo ee jooga dhulka soomaalida ayaa su-aalo soo weydiiya hadba doctoorka markaa martida ku ah barnaamijka dabcanna waan filayaa inaad u diyaar garowday annaguna waan kusoo dhaweyneynaa aanse ku horeeye dhegaystaha ugu horeeya asalaamu calaykum magacii waa faarumo joogto gobolka shabeellaha dhexda waxaan weydiinaya doktoorka qof ayaa caloosha xanuunaysa dee caloosha xanuunayso caloosha way dhimaysaa waanay caloosha way dhimaysaa xal baana ka socoto oo maxala qaban karaa intaas ayaan kusabdeenaanislamraadiyo faaduma oo joogta gobolka shabeellaha hoose su-aal muhiima ayayna weydiisay faaduma waa mahadsan tahay saxarada inuu dhiig soo raaco ama calow xanuunka waxaa keena waxyaabo badan oo kala duwan waxaa ugu muhiimsan saxarada markuu dhiigu soo raaco dhiigu wuxuu noqon karaa laba qaybood inuu noqdo dhiig fareesh ah oo cusub markaas iyo dhiig aan fareesh ahayn oo madoobaad ah marka way kala duwan tahay waxa ugu badan oo sababana waxaa kamid ah caabuqyada ku dhaca caloosha ayaa ugu badan waxaa kaloo keeni kara dhiig haddii uu dhiig fareesha cusub markaasoo kale uu yahay dhaawac gaara meesha saxaradu ka imaato ama xanuunada baabasiirka oo maaragtay dadku soomaalida aada iyo aada caan ugu ah sidaas darteed faadumay waxaan kuula talinaynaa ugu horeyn inaad baaritaan isku samayso saxaradaada si loo ogaado waxa sababay loo kala saaro infection caabuq bacteria inuu sababay waxaa kaloo sababi kara gooryaamada caloosha waxaa kaloo la sameyn karaa dhakhtarka inuu wiisiteeyo waxyaabaha kaloo muhiimka aan kula daarmay waxaa ka mid ah calooshaadoo kaleeto inaad jilicsid oo aad isticmaashid khudaarta cagaaran iyo biyaha badan inaad qaadatid arrintaana baaritaan aad ku samaysid oo si loo ogaado waxa saxda ah ee sababay waa mahadsan tahay faadumo waayahay doctore waad mahadsantahay adiguna dhegaystaha kale asalaamu calaykum magacayga waa anigoo ah ayaan cabsi oo joogta magaalada daraweyne waxaan isku arkay gabar yar oo saddex jir oo aniga aan helay daawudii waxa aaga soo baxeen nabro nabrahaas u qabtid in lagu gubay oo qori dad in loo qaato lagu udhigila markas waa baqa waa soo baxa waa baqa wejiga dhow oo u sarray asalaamu calaykum waa salaama mahadceliyey waa mahadsan tahay eh, gabadhaas nagala soo xiriirtay beledweyne Een, finanka ku dhaca caruurta waxyaabo badan ayaa sababi kara Eh, haddana sida aan noo sheegtay eh, finanka waxay lahaayeen biyo ayaa ku jira waana ku- waana barran yihiin sidaas darteed horta ugu horeyn tala ahaan waxaan bixinaynaa in finanka aan la riixriixin aan la tuujin inta badan waxay sameeyaan caruurta ama dadku markii dhacaan oo galaan finanka in la riixo la tuujiyo Eh, midda kale inta badan xanuunada ku dhaca maqaarka waxaa lagu diagnoos gareeyaa ama lagu ogaadaa in dhakhtarka uu arko marka inaad dhakhtar tustid si loo kala ogaado eh, waxaa sababay een, waxyaabo badanaana sababi kara eh, sida infectionno electric way badan yihiin marka in la arko oo la diagnoos gareeyo ayaa aada u wanaagsan si deg dega waxaan kula talin lahayd inay xarun caafimaad ay geeyaan wejigu xubnaha ugu qaalisan jirka bini aadamka ayuu ka mid yahay sidaa darteed in aada looga taxadaro ayaan ta- ku bixinaynaa waa mahadsantahay Ay, marka een, cuduradaas oo kale markii hadda ilmo yar baa ka xanuunsan siday sheegayso oo cudurku ka hayaa een, waxaa laga yaabaa inaan xarun caafimaad u dhoweyn marka sidee ayay ula tacaali kartaa oo uga warhayn kartaa ilmahaas yarka ah Een, aada u mahadsan tahay Ee, waxyaabaha ugula tacaali karta waxaa ka mid ah in wejiga biyo diiran oo kulul oo kaleeto in lagu dhaqo ee, nadaafadda in lagu dadaalo in aan nabaradii gacmaha ay lagala gelgelin oo aan la taataabanin oo sidooda loo daayo oo la ilaaliyo ayaa maaragtay ugu wanaagsan in- ka hor inta aan lala xiriirin sidoo kale xanuunada ku dhaca maqaarka inta badan waa kuwa aada si deg dega u faafa marka caruurta kaleeto ee, inaan loo dhoweyn ka hor inta aan la tusin howlwadeen caafimaad gaar ahaan dhakhtarka maqaarka oo kale magaalada ergo waa firqi cadee joogta magaalada cagaar waxaan wa- waxaan weydiinayaa dhakhtarka een, wejiga buuq ka soo baxa maxaa lagu maxaa lagu daaweeyaa wejiga buulbuul ka soo baxa maxaa lagu daaweeyaa buuqso laba bikana waanaga ma jira yiri Eh, waa mahadsan tahay een, caruur- eh, xanuunada maqaarka ku dhaca wejiga eh, oo dadka waaweyn wax ku keena iyo caruurta way kala duwan yihiin dadka waaweyn waxyaabo badan baa ku keeni kara waxaa ka mid ah een, hormonal change wax la yidhaahdo dhicaamadu isbedela ama hormoonadu sare u kaca waxyaabaha kale oo keeni kara waxaa ka mid ah eh, kareemada laisku qurxiyo oo kaleeto oo oo wejiga loo isticmaalo oo aan ogeyn waxyaabaha ay ku kooban yihiin oo kale ayaduna maaragtay qayb kale oo muhiim ah ayay ka qayb qaadan kartaa waxyaabaha kaloo keeni kara waxaa ka mid ah stresska qofka haddii walwal uu ku furan yahay oo kaleeto waa finan inay kasoo baxaan wejiga Een, waxyaabaha kale oo ka qayb qaadan kara waxaa ka mid ah allergic cuntooyinka qofka uu qaadanayo oo kaleeto in la- la ogaado gaar ahaan cuntooyinka baakadaysan oo dibadda laga keeno wadankeena sidaan ognahay ma lahan wax la yidhaahdo quality control wax kasta ayaa la keenaa sidaas darteed cuntooyinka dabiiciga ah qole in ay qaadato ayaa wanaagsan marka si marka loo ogaado eh, waxay u baahan tahay in maaragtay eh, wareysi badan lala yeesho oo la arko oo waxyaabahaas badan ayaana keeni kara Eh, dhalinyarada weli waxaa aada ugu badan dumarka eh, ayagoo xataa daawooyin ku- markaan kasoo tagno kuwa la isku cadeeyo kuwan kale xataa waxyaabaha ay ka kooban yihiin ma ogin waxyaabaha qurxinta loo isticmaalo oo kale xarumaha inta ugu badan waxaana loo keenaa eh, dadka qaarkood kareemada iyo isticmaala iyo maaragtay waxyaabaha kaloo laisku qurxiyo in hadhow ay ku noqdaan allergic qofkii finan badan kasoo yaacaan isbedel badan oo ku yimaado Eh, marka eh, waxyaabo badan ayaa keeni kara arrinta arrimahaas ayaana maaragtay sanadahan dambe een, aada ugu badan
waayahay een, ayaan oo ilmo yar ay ka xanuunsanayaan iyo faadumo oo iyada lafteeda ka cabanaysa finankan dabcan eh, waxaad moodaa inay meelo iska shabahaan halka meelaha kalena ay ku kala duwan yihiin oo yacni eh, ayaan ay sheegayso in ilmaha yarka finan waaweyn ay kasoo baxaan qaarkooda biyo ay noqonayaan ay dilaacayaan Een, f- firdowsan waxay ka cabanaysaa finanka yarka ah ee dee dadka inta badan lagu arko marka maxaa farqiga u dhexeeya Eh, waa mahadsan tahay Een, horta isbedel aada u weyn ba ayaa u dhexeeya macnaha Eh, wayna isku dhawaan karaan mararka qaarkood caruurta waxyaabaha ku keena caruurta waxa ugu badan oo ku keena waxaa ka mid ah eh, parasitic infectionska oo kale Eh, oo ku yimaadaan nabaradaas oo kale way keenaan dadka waaweyn ayaga waxyaabo badan ayaa la xiriira Een, heerkulka oo siyaadoo kale markii uu dhacdo kale qofka asagoo xataa aan cudur qabin ayaa markii cimiladu isbedelaan oo kaleeto ay ku yimaadaan in finan ay kasoo baxaan Eh, sida hadaya aan hore u sheegnoo kale stress oo kale eh, wa- wadanka crisis badan baa ka jira dhibaatooyin badan baa ka jira Eh, iyadoo laftirkeeda eh, way ke- qayb weyn ay ka qaadan kartaa marka qofka waxyaabahaas dhibahayo dhan inuu ka fogaado cuntooyinka uu cunayo inuu maaragtay ka fiirsado ama kuwa dhibahaya cuntooyin badan waxaa ka jira allergic laga qaado dadka qaarkood oo ay iyadoo caadi ah cuntooyin aada u nafaqo badan oo muhiim ah laakiin dadka qaarkood dhibaato ku ah sida kalluunka oo kale sida ukunta oo kale marka waxyaabahaas oo kale in maaragtay aada uga feejignaato biyaha dabiiciga caadiga in qofka wejiga uu ku dhaqdo waxyaabaha uusan hubin ingredientigooda waxyaabaha ay ka kooban yihiin inuusan qofku uusan ku degdegin kuwaasoo maaragtay dhibaatooyin badan ka dhalan kara marka waxaa la yidhaahdaa prevention is better than treatment halku dhig caafimaad ah marka in marka hore taxadar badan la muujiyo hor qofka markasta uu yeesho maaragtay howlwadeyn caafimaad markasta uu la xiriiro dadkeenu badanaa waxay ay tagaan isbitaalada markii ay xaalada meesha ugu dambeyso ay marahayaan ama waxyaabaha ama inta badan waxay la xiriiraan farmasiste farmashistahaas maalinba daawo ayuu ku fiirinayaa qofkii hadhow isbitaalka waxaa la keenayaa isagoo mararka qaarkood oo gudbay heerka wax laga qaban kari lahaa ama uu xaaladii cuslaatay marka qofka marka ugu horeyso oo xanuunada maqaarka isku arko ama si guudba xanuunka inuu la xiriiro dhakhtar oo uu ku xirnaado oo adduunka wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo g b qof kasta wuxuu leeyahay g b waddankeena dhakhaatiirta ayaa aada u yar waxaa laga yaabaa gobol dhan inay joogaan wax shan dhakhtar ama toban dhakhtar ama aad dad u kooban halka adduunka maanta uu marayo qof kasta inuu hal dhakhtar u gaaro uu leeyahay hadda gobolkeenan oo kale dhakhaatiirteena joogto aada bay farakotiris u tahay waa dad kooban oo is yaqaana marka ayadana dhibaato qeyb weyn ka qaadanaysaa marka qofka mar kasta inuu la xiriiro annaga xarumaheena daryeel hosbitaal oo kale waxaa jirto waxaan bixinaa free consultations mararka qaarkood dadka nala soo xiriiroo kale maalmaha khamiista oo kale marka qofka xataa waxaa jirto isbitaallo publica ayagana jiraan inuu qofka uu la xiriiro dhakhaatiirtu markasta uu ku xirnaado talooyin uu raadsado intaas inoo joogo barnaamijka dhakhtarka raadiyaha ee toddobaadkan oo idinkaga imaanayay gaalkacyo waxaa marti ku ahaa doctor cabdiyar salaad cali oo ku takhasusay cudurrada guud iyo qallimada magaciigu waa jibriil cismaan cilmi
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhagaysan kartaa idaacadda risaala lixda ilaa toddobada fiidnimo maalin kasta
waa jira foolxun dhibaato badan marka gabdhahan waxaan leeyahay maka ugu horeysa taxadarka maka ugu horeysa intaad uurka leedahay inaad tagtid meel wax laguu qaban karo oo dhibaatada laga hortegi karo intaayan dhicinin qofkii sidii loo xanaanayn lahaa markay dhalayso hadday dhashana oo wax dhacaana markaan isla markaba mataqaa wax laga qaban karo in la joojiyo yacni dhibaatadana dadkaan iska fadhiyo oo laba beri baan fuulanayaa iyo saddex beri baan fuulanayaa iyo toddoba beri bay fuulanaysa weyna waxaa keenaya inay waxaas wax qalada yihiin maanta dad badan oo waxaa jira takhtariina oo qala oo qaliinkuna uusan dhib badnayn inay bi uga soo saaraan iyadoo qofkiina caafimaad iyo ilmaha iyo kii hooya labadaba dardargelinaya marka dadka waxaan leeyahay aamina takhtariintiina u taga cusbitaalada aada
halkaad weli nagala socotaan dhegaystayaal waa raadiyaha arrimaha biniaadamtinimada halkani waa ergo haatanna kusoo dhawaada barnaamijka dalandool waxaa inoo soo jeedinayaa waryaheenna maxamed cabdulqaadir socdaal waxaana uu ku saabsan yahay iskudhacyo dhexmaray ciidamada puntland ee ku sugan magaalada boosaaso iyo koox muqallasiin ah oo waday tahriibayaal
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dalandool waxaa maanta idinla socodsiinaya anigoo maxamed cabduqaadir socdaala barnaamijka dalandool oo aan uga hadalno halista tahriibka waxaynu maanta ku soo qaadanaynaa laamaha ammaanka ee ciidanka booliska boosaaso oo ku raad joogay kooxa muqallasiina ayaa waxaa dhex martay israsaaseen habeen hore kadibna halkaasi waxaa ku geeriyootay gabar ka soo jeeday qowmiyadda oromada halka hal qof oo kale oo rag ahna uu ku dhaawacmay dadkaasina waxa ay ka mid ahaayeen dadka tahriibayaasha sida uu inoo xaqiijiyey cabdiraxmaan cusmaan oo ah guddoomiyaha oromada ku nool magaalada boosaaso borobora waxa weeye waxa ku dhaawacmay wiil waxaa ku dhintay gabadh waxaana ahayd boroboro meel wadadu waa ay ukala u kala baxdo oo la yidhaahdo aya wada xaggan heebta u leehata ayaa bas baa ka yimi meeshan sare baskii markaa wuxuu u leehday ilaa iyo xagga heebta
waan gartay dadkaas marka maxay ahaayeen dad noocee ah bay ahaayeen dadka kuwan imika mididhimate mididhimate midna dhawacamiya haa kuwaas waxaen waa dad kollay xaggan ka yimi wadadan dheer ee wax laga keenay meesha la yidhaahdo wax laga keenay meel xagga lataanood waan gartay marka arrintaas marka sidee uga falceliseen maxaase ka dhahdeen anigu oday oday baana odayaasha ka mid ah oday baana odayaasha ka mid ah saas darteedna shalay oo dhan baan u guura galaynay sida hata u heli lahayn waan garta isla marka ogtii dadkii baan u tagnay dadkii dhaawacmay annagu ma yani meesha ma gallo ama waate waktiyada aan habbooneyn inaan meeshaasi aan joogno weeye wakti aan habbooneyn bay ku dhacday sheekadaas marka ma rumaysan tihiin dad tahriibayaal ah inay ahaayeen oo ciidamada dadka muqallisiinta ah oo ay raadinayeen ay dadkaasi wadeen wallaahi wa de waa laga yaabaa wallaahi maan wa kolley dadkan dad taariba kolley dee askarna way qabqaban jirta waagii hore indhaweysase ma arag marka nimankaasi bas baa wadeen bas marka dadkii hadda laydiin sheegay dadkaas cidday yihiin inay yihiin oromo inay dad kaloo caadi a yihiin ma kala ogaateen waa dadkani waa dad oromo ah oo dadkoodii la heli karo qaarna qaarna shalaba la helay dhanka kale taliyaha ciidanka qaybta booliska magaalada boosaaso xuseen cali maxamed ayaa sheegay inuu jiro howlgalkaasi ayna soo qabqabteen kooxihii waday dadka tahriibayaasha ah waxaan taliyaha wax ka weydiinay eedeymaha sheegaya in gabadhaasi ay u dhimatay rasaasta ay iswedaarsadeen ciidanka iyo kooxihii muqallasiinta ahaa ee waday waxa uuna yidhi adigu meel taariibistayaal ay dadka ku dhibaan bay ahayd oo ay ku dhibaateeyaan sadexdiina dowladda kologaan bay ka gaadhay in lasoo absaro bay ahayd waa lasoo absaray waa lasoo qabtay joogay meelahaas umada ku dhibaayay taariibistayaal bayna ahayn wax kale maaha dadka dadka ma ma dadka tahriibayaal ahaa mise waa kuwo muqallasiin ah oo dadka tahriibiya maya dadkay tahriibiyaan dadkay tahriibiyaan iyagu oo meelaha ka saaraan lacagana ka fursaanmada marka dadkay tahriibinayeen dad noocee ah bay ahaayeen maya dad anagu qof la tahriibinayo ma raadinayna qofka mukhalladkaa baa la raadiya waxaa maqlanay shaqaaqo yarnay dhex martay ciidanka iyo dadka dadka tahriibiyo marka dadkaas rasaastii la isweedaarsanayey waxaa ku geeriyooday hal qof oo shacab oo etoobiyaan ah oo dadkii tahriibaya ka mid ah arrintaas adinka maxaad kala socotaan maya maya ma jirto taas ma jirto qof shacaba qof shacaba hoos maa noqda haa oo laakiin dadkii la waday oo tahriibayey oo tahriibayaasha ka mid ahaa weye dadka qofkii ay meesha ku geeriyooday maya ma ma maya arrintaas sacmaa qof wax ku noqday oo shacaba ma jirto haa marka dadkii ma lasoo qaqabtay xageese xaalkoodu maraya waa lasoo qabtay waa lasoo qabtay waana xiran yihiin qof kasta oo meel ka yimi ama gobol ka soo baxay ama dowladaha deerka ka yimi waxa uu ku tubanaya qofka mukhalidkaa haddii qofka mukhalidkaa laga qabto meeluu jebiyo jaha uu qaato maleeshada dhibisaga noqonayo wax dhiba naguma hayo marka ahmiyadda koowaad waxaad siinaysaan si tahriibka uu u yaraado muqallisiinta inaad qaqabataan oo aada xirxirtaan aada iyo aad aada iyo aad ama gaadid ha wateen ama hasukabu furaado waan la dagaalamana kuwaas inta badan waxay sameeyaan iska caabin iyo in ciidanka ay iska caabiyaan sidee ku dhacdaa inay hub ku helaan ama mataqaanaa ay ciidanka uga hoos baxdo hubku hadda soomaaliya o dhan buu ka furan yahay keliya haddeer puntland maaha soomaaliya o dhan qabiil walba iyo dad walba hub waa haystaan taasi mid la hadda laga hadlayo maa laakiin dowladda ogolaan mayso qof muqallisa inuu hub haysto meel joogo kaasina waxa uu ahaa taliyaha qaybta ciidan kaasina waxa uu ahaa taliyaha qaybta ciidanka booliska ee magaalada boosaaso guud ahaan barnaamijka dalandool oo aan idinla socodsiinaya anigoo maxamed cabdiqaadir socdaala dhegeystayaal waa nagay inta inta aan barnaamijkan barnaamijka xigo ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
halka aad ula nagala socotaan dhegaystayaal waa raadiyo ergo haatanna ku soo dhowaada qaar kale codka dhegaystayaasha ay noo soo duubeen bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu raadiyo ergo waan idin salaamay magacayga waa noor axmed dooryare waxaan ku suganaa socdaalna aan ku marayaa gobolka shadalada dhexe gaar ahaan deegaanadiisi dhanka bariko bari waqooyada aan deegaankaas lagu magacaabo miirtaqwa aan deegaankan waxaa ka jira xaalad nololeed xaaladaas u badan dadkii abaaraha ay ka xooluhu ka laayeen oo kusoo xirmay dadkii oo haddana nafaqa la-aan iyo magaranaysa cunto yare iskugu darantay inkastoo roobka uu haatan xilligan la taagan yahay oo ku yeeya meelaha qaar ayagoo dadkuna isla wada tabcaan beeruhu xagga waxaa ka taagan xag caafimaad ma leh isbitaallo loo kala wax lagu baaro ama wax lagu caafimaadiyo la caafimaadayo male caafimaadka dheeriga isbitaallo hooyada iyo dhallaanka ayaa haatan la geeyo male isbitaalada caruuraha male caruurtu aada iyo aad ayay u dhibantay halkan ku sugan ayada iskugu jirta caruurihii dadkii barakaca ee xoolo abaaro ka dhameeyeen iyo dadkii deegaanka qaar ba iskugu jiraan iyo masaakiinta tagta yarane tagta yar waxaa raadiyo ergo sadaasanaya ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed inay soo garab istaagaan dadka walaalahooda ku dhiban degmada miirtaqwe ama miirtaqwe sidii loo yaqaano ee gobolka shabeellada dhexe waa nuur axmed nuuryare raadiyo ergo halkaas ayaan kusoo gabagabaynaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacay maybale ree bare oosin kula dalay degmada walaweyn shabeellaha hoose n markaan warbixin si kooban siin kusii degmadaas miin sheegdo ayaantuun berlijong labaatan iyo litiye iyo labaatan iyo todobadiye mayba kusooday dagaaliyaala oo macnaha lama beelod an dhaheeya mayba macnaha raadiyow ergow iyo dadka muslimiinta ee soomaalida mayba ku odsadey ku odsadaanan og hadalaw magaca soomaaliyeed meel kasta oo maanaa roog ini maanaa dagaaladaas kadhaha socoto macnaha degmada walaweyn oo maanaa la gaboojiyo lamada dhinaca lagu hadala macnaha mayba dadka oo soomaalida inti maanaa liinkuwarbiyo arrintaasi maanaha la ogaysay yaa maana raadiyo ergoyn sheegaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
bismillah alxamdulilah waxaan salaamayaa raadiyo ergo waxaan joog magacaygu cabdiqaadir yuusuf ali xasan waxaan joogaa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan runtii waxaan ahay horjooga qaxootiyaan ahay kaam runtii kaamka in badanaa umada haysto umada rafaad badanaa haysto maahin badanaa jirto biyalaan waa jirtaa maaragtay marakacu aada u dhibada ugu rafaad badan yahay dad badanaa meesha kusoo marakacay marka waxaan codsanaynaa maadaama aan nahay horjoogadu qareemihii xaladaas aan nahay afayeenkoodi aan nahay waxaan codsanaynaa in maaragtahay ummadaas laakiin waxba haysan oo maaragtahay baahido ay hayso oo biyaha aan ka bixi karin oo raashin aan la bixi karin oo hadda maaragtay magaalada beledweyne xataa sida soomaaliga ayaa ka dhacay aan waxay haysaan la arag in maaragtahay ciddii wax sii karto oo bili aadamnimada aan maaragta hay-adaha caalamiga iyo cid kastoo ummadda wax u qabqabta inay maaragta wax u qabtaan codsanayna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa rabbi xasan cabdi ku nool deegaanka barisbaalley gaar ahaan tabdalaa sheekh ibraahim waa barakacyaal ku sugan asalkoodina kasoo jeeda dalka etoobiya ahna qoomiyadda oromada walaal waxaan jeclaan lahaa barnaamijyadiina inaad anagana kaalin buuxda aad nagala qayb qaataan cabashooyinka aan qabno inaa noo gudbisaan adduun weynaha saasaan jeclaan lahayn mahadsanidin raadio ergo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa rabbi xasan cabdi ku nool deegaanka barisbaalley gaar ahaan tabdalaa sheekh ibraahim waa barakacyaal ku sugan asalkoodina kasoo jeeda dalka etoobiya ahna qoomiyadda oromada walaal waxaan jeclaan lahaa barnaamijyadiina inaad anagana kaalin buuxda aad nagala qayb qaataan cabashooyinka aan qabno inaa noo gudbisaan adduun weynaha saasaan jeclaan lahayn mahadsanidin raadio ergo
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
haddii aad joogto jowhar iyo deegaanada ku dhow dhow waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa mawjadda f m ta ee raadiyo jowhar maalin kasta saddexda ilaa afarta galabnimo geliyey siiraqdee dumarood casuurood saabka waxaad ka jeceshiin su'aal maya ha oranina ragnaha isku seegina waxaan suuq wareegiyo socodka sheexo saamahayga aan si xun u diido waxaan suuq wareegiyo socodka sheexo saamahayga aan si xun u diido salaantaan dhibsaanaye macdaan saqliya orod sicuduu ku raagsha salaantaan dhibsaanaye macdaan saqliya orod sicuduu ku raagsha intuusan samirka kaashanoo dacayga adag ii sur haddaan soo ka coran laha maanta silac ma jooge aawey. intuusan samirka kaashanoo dacayga adag ii sur haddaan soo ka coran laha maanta silac ma jooge aan isgeliyey siiriqdee dumarood casuurood daabka waxaad ka jeceshiin su'aal maya ha oranina baqdina ha ku seegina aan isgeliyey siiriqdee dumarood casuurood daabka waxaad ka jeceshiin su'aal maya ha oranina ragna ha isku seegina
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa jira fool xun dhibaato badan marka gabdhaha waxaan leeyahay maka ugu horeysa taxadarka maka ugu horeysa intaad uurka leedahay inaad tagtid meel wax laguu qaban karo oo dhibaatada laga hortegi karo intaydan dhicinin qofkii sidii loo xanaanayn lahaa markay dhalayso hadday dhashana oo wax dhacaana markaas islamarkaba mataqaa wax laga qaban karo in la joojiyo yacni dhibaatadana dadkaan iska fadhiyo oo laba beri baan fuulanayaa iyo saddex beri baan fuulanayaa iyo toddoba beri bay fuulanayso iyo waxa keenaya inay waxaas wax qalada yihiin maanta dad badan oo waxaa jira takhtariina oo qala oo qaliinkuna uusan dhib badnayn inay dhiig uga soo saaraan iyadoo qofkiina caafimaad iyo ilmaha iyo kii hooya labadaba dardargelinaya marka dadka waxaan leeyahay aamina takhtariintiina u taga cisbitaalada aada
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan magahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada